جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee dulxija sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna caawa aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah saraakiil uu ku jiro murtad ashhadalla dirir ah oo aad u dhibaataynayay maxaabiista muslimiinta ee ku jira xabsiyada cadowga oo toddobaadkan dhegta dhiigga loo daray iyo weeraro kale oo askar lagu dilay oo ka dhacay baay iyo shabeellada hoose kow iyo toban sano kadib weerarkii lagu xasuuqay ciidanka saliibiinta kenya ee ka dhacay degmada ceelcadde koox ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga andalus oo mar kale booqday saldhiggii xasuuqaas taariikhiga ah uu ka dhacay jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada oo dhigay dibadbax ka dhan ah xasuuqa ay dowladda riddada turkiga ka geysanayso soomaaliya sidee sanadkan kun afar boqol toddoba afartanka hijiri uga qabsoomay degmada buulo fulaay ee wilaayada baay tartankii mimbaru dacwa ee sanad kasta bisha dulxija uu qabto maktabka dacwada imisa arday ayaa ka qayb gashay qaabka uu dhacay tartankaas iyo xaflad heer sare ah oo loo qabtay guulaystayaasha barnaamijka raadraaca toddobaadka ee caawa ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah aadan madoobe oo noqday hogaamiyaha cusub ee maamulka ashhadalla dirirka koonfur galbeed iyo shariif sakiin oo doorasho ku sifeeyey wixii dhacay dowladda riddada turkiga oo bedeshay safiirkeeda muqdisho safiir cusubna u soo magacaawday soomaaliya maamulka riddada ee puntland oo go-aan ka soo saaray maleeshiyaad ay kooxda gurguurta ka abaabulayso gudaha deegaanada puntland dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa saraakiil uu ku jiro murtad ashhadalla dirir ah oo aad u dhibaataan jiray maxaabiista muslimiinta ee ku jira xabsiyada cadowga oo toddobaadkan dhegta dhiigga loo daray iyo weeraro kale oo askar lagu dilay oo ka dhacay baay iyo shabeellada hoose qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani howlgallada mujaahidiinta toddobaadkan ay fuliyeen waxaa ka mid ah howlgal ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho kaasoo ay mujaahidiintu ku dileen sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka loogu yeero asluubta oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi xasan cismaan sarkaalkan ayaa dhibaato u geysan jiray maxaabiista muslimiinta ee lagu tacdiibayo xabsiyada cadowga dhanka shabeellada hoose howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad ashadala dirir ah oo lagu magacaabi jiray saleebaan axmed guudle oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka riddada ee degmada afgooye sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lagu weeraray fariisin maleeshiyaadka riddadu ku sugnaayeen waxaana ku dhintay qaraxaasi hal askari waxaana ku dhaawacmay laba kale askariga murtadka ah ee lagu dilay qaraxaasi waxaa lagu magacaabi jiray daahir cusmaan naaxi qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa toddobaadkan lala eegtay ciidamo etoobiyaan ah oo ka mid ah kuwa ilaaliya garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaana ku dhintay hal askari oo etoobiyaan ah saddex kale oo isla etoobiyaan ahna way ku dhaawacmeen qarax kale oo mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo oo lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah laba kalena way ku dhaawacmeen haddii aan halkaas uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale dowladda riddada turkiga ayaa bedeshay safiirkeeda muqdisho kadib safar ay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda riddada turkiga ay ku yimaadeen magaalada muqdisho ayay kulamo la qaateen kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda xasan gurgurte meel ku dhow xerada xalane waxaa toddobaadkan ka dhacay shirar u dhexeeya xubno ka tirsan mucaaradka la baxay golaha mustaqbalka iyo taliya ku-xigeenka sirdoonka xukuumadda riddada ankara ilwareedyo ayaa sheegaya in mucaaradku ay wafdiga turkida u gudbiyeen ashtako ah in saldhigga turkiga ee muqdisho uu si indhalaan ah u taageerayo kooxda riddada soomaaliya islamarkaana hub iyo gaadiid loo adeegsaday dagaaladii muqdisho ka dhacay uu turkigu lahaa wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo hakaan faydaan ayaa ku dhawaaqay in la bedelay safiirkii ankara u fadhiyey magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in la bedelay alber actas oo ahaa safiirka turkiga ee soomaaliya waxaana lasoo magacaabay farxaad alkaan oo turkiga u fadhin doona magaalada muqdisho safiirka cusub ee turkiga ayaa horay usoo hogaamiyey safaaradaha dalkiisa ee dalal ay ka mid yihiin mosambik libiya iyo ciraaq ilawareedyo ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan xasan gurgurte ay dowladda turkiga uga dacwadeen safiirkii hore oo ay ku sifeeyeen mid aan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ayay dowladda turkigu waxay galaangal weyn ku dhex lahayd kooxda riddada soomaaliya heer ay gaartay inay awaamiirta siyaasadeed iyo kuwa amni u siiso xasan gurgurte dowladda riddada turkiga ayaa qayb ka ah duulaanka gardarada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya turkigu wuxuu muqdisho ku leeyahay saldhig weyn oo laga abaabulo howlgallada militari iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo xasuuq u geysta shacabka soomaaliyeed dhanka kale jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa dhigay dibadbax ka dhanaa xasuuqa ay dowladda turkigu ka geysanayso soomaaliya boqolaal ka tirsan jaaliyadda soomaalida kanada ayaa dhigay isku soo baxyo ka dhanaa faragelinta ay dowladda dabadhilifka turkiga ku hayso dalka soomaaliya dibadbaxyaasha oo socod ku maray afaafka hore ee safaaradda turkiga ee magaalada toronto ayaa ku qaylinayay erayo ka dhanaa xasan gurgurte iyo rajab dayib erdogan madaxweynaha dowladda riddada turkiga xubno u hadlay jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa sheegay in ficilada isugu jira dhaqaalo boobka iyo dhulboobka uu xasan gurgurte ka wado magaalada muqdisho ay ku timid taageerada indhala-aanta ah ee uu ka helayo turkiga waxayna ugu baaqeen turkida in ay joojiyaan taageerada kooxda riddada dadka soomaalida ee dibadbaxyada ka dhigayay waddanka kanada ayaa ku dhawaaqayay turkiga inuu xasuuq ku hayo shacabka soomaaliyeed isagoo adeegsanaya diyaarado daronis ah islamarkaana taageero siinaya maleeshiyaadka kooxda riddada dowladda turkiga ayaa qayb ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna turkigu boob ku hayaa dhaqaalaha dalka isagoo masaajidda ku duqeynaya shacabka soomaaliyeed sidoo kale aadan madoobe ayaa noqday hogaamiyaha cusub ee maamulka ashadadirarka ee koonfur galbeed kadib doorasho kusheeg ka dhacday magaalada baydhabo ee gobolka baay ayay kooxda riddada soomaaliya sheegtay in aadan madoobe uu noqday madaxweynaha cusub ee maamulkaasi wararka ka imaanaya xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in toddobaadkan golaha dawaaqiidda maamulkaas oo kooxda riddadu ay soo magacaawday ay aadan madoobe u doorteen hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed doorasho ku sheegtay baydhabo lagu qabtay dhammaan dadkii codeeyey ayaa doortay aadan madoobe mana jirin musharax kale oo wax cod ah helay arrinkaas oo bannaanka soo dhigay in kooxda riddadu ay iyadu isugu caanashubaysay shariif sakiin oo ka mid ahaa musharaxiintii baydhabo ku sugnaa ayaa wixii dhacay ku sifeeyey doorasho ku sheeg aan wax kalsooni ah lagu qabi karin isagoo eedeyn culus u jeediyey aadan madoobe dhinaca kale saraakiisha daacadda u ah maamulka lafta gareen ayaa qaadacay doorashada aadan madoobe waxayna ku tilmaameen ismagacaabis iyagoo ku goodiyey inay sare u qaadayaan weerarada ay ku hayaan magaalada baydhabo maamulka riddada puntland ayaa go'aan ka soo saaray maleeshiyaad ay kooxda gurgurta ka abaabulayso gudaha puntland ku-xigeenka madaxa maamulka ashaadaladirarka puntland murtad ilyaas cusmaan lugator ayaa si adag uga hadlay faragelin uu sheegay in ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud lugator ayaa ku dhawaaqay in maamulka puntland uusan marnabo ogolaan doonin in gudaha deegaanadaasi laga abaabulo maleeshiyaad daacad u ah murtad gurgurte islamarkaana lagu qabto shirar uu ku tilmaamay kuwa lagu carqaladaynayo amniga puntland hadalka madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ku soo aadaya xilibilihii u dambeeyey uu sii xoogaysanayay galaangalka ay kooxda riddadu ku leedahay gudaha deegaanada uu ka aramiyo maamulka ashaadaladirarka puntland mid ka mid ah wasiirada kooxda villa soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in maleeshiyaad ka qoranayaan gudaha puntland iyadoo dhanka kale askar ka tirsan maamulka deni ay maalmo ka hor shaaciyeen inay ka goosteen puntland kuna biireen maamulka gurgurte فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا وهجاك برنامج كايات دقيسين إيسان قيبه سي هورن وان مرينا kow iyo toban sano kadib weerarkii lagu xasuuqay ciidanka saliibiyiinta kenya ee ka dhacay degmada ceelcadee koox ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus oo mar kale booqday saldhiggii xasuuqaas taariikhiga uu ka dhacay wariyaheenna xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa wariyaasha kale ah cabdifataax abuumuxsin ismaaciil salaad iyo casaam ku wareystay xeradaasi waxaan ku hormarayaa cabdifataax abu muxsin cabditax kusoo dhow idaacadda andalus aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan maxamuud abu xasaan adiga iyo wariyaasha kale ee halkan ku sugan allah ayaa ku mahadsan oo noo suurtageliyey in aan soo booqanno xeradii ciidanka saliibiyiinta ee kenya lagu xasuuqay waqti hadda laga joogo toban sannadood waana meel ka mid ah meelaha macaaliimta ah oo ay ka dhacday waqaco taariikhi ah waqcadaasi oo ahayd macrikadii ceelcadde oo dhacday shantii bishii afaraad ee rabiicu thaani sannaddii kun afar boqol toddobiiyo soddonka hijiriyada islaamka oo ku beegneed shan iyo tobankii bishii koowaad ama januari ee sannaddii labadii kun lix iyo tobankii run ahaantii awaxsaanow faa'iidooyinka socdaalka waxaa ka mid ah in aad la kulanto meelo sidan oo kale oo taariikhi ah allahna qur-aankiisa kariimka ah waxa uu ku yidhi afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim damara allaahu calayhim walilkaafiriina amhaaluha meeshanna maanta aan booqanay abu xasaano waxyaabaha ka soo daahiray waxaa ka mid ah xaqnimada kalaamka allah ee ah qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin wayudhib gayda quluubihim wayatuubu allaahu calaa man yashaa wallahu caliimun xakiim cabdifataax aad baad u mahadsan tahay markaan imaanay xerada dabcan waa soo wareegnay oo xeradoo dhan baan kusoo wareegaynay intaana wareysagan bilaabin ka hor indhaheenana waxyaabo kala duwan bay qabanayeen markaad xerada soo gashay maxaa markii ugu horreysay indhahaada ku dhacay oo indhahaada ay soo qabteen
markii ugu horreysay aan soo gelaynay abu xasaano waxyaabaha ugu horreeyey aan arkay waxaa ka mid ah gaari beebe ah oo gaarigeenna kow markaan ag maraynay aan aragnay walaalka cazaamna noo sheegay inuu ahaa gaarigii filimka ku jiray ee ninka gaalka ah ee ku dhex gubtay kadibna uu ka soo baxay oo halkaasi lagu tooganayey gaariga ugu horreeyey aan arkay kaasuu ahaa waxaa u malaynayay marka in gaari gaashaaman oo ku aan xabadda karin ah midkaa keliya ah uu goobta ku gubtay laakiin waxaa arkay waxasaano waxa aan la yaabo oo tiro aad u badan oo gaadiid ah oo noocaasi ah xerada dhinacyadeeda daadsan oo mataqaana gidigoodna ku gubtay dagaalkaasi
intaadan gaadiidkaas arkin ama xerada aadan soo gelin sawir noocee ah ayaa kaaga muuqday ceelcadde gaar ahaan xerada
horta guud ahaanba ani magaalada ceelcadde ka hor dagaalkaasi ma aanan maqlin laakiin maantayto inkastoo ay tahay magaalo istaraatiiji ah juqraafiyan meesha dhacdo marka la eego haddana maantayto magaaladan waxay ka magac iyo maamuus ahaan ka weyn tahay magaalooyin degmooyin ahaa toddobaatan sannadood ayay hadda ka magaca weyn tahay xerada waxaan filayey in sidii filimka aan ku daawaday ay tahay oo meel bannaan oo dhufaysadii cadowga waxaasaa niyaddeyda ku jiray laakiin waxaan arkay meel hadda howd noqotay maadaama toban sannadood ay ka soo wareegatay oo baaba'ay difaacyadii cadowga way baaba'een gaadiidkoodana abu xasaano meel walbaoo xerada ka mid ah waa uu daadsan yahay dhinac walba markaad eegto waxaad arkaysaa burburka haraadigii gaadiidka cadowga ee saliibiinta kenya waa tahay cabdifatax abu muxsin waan kuu soo laaban doonaa hadduu alla idmo waxaa booqashadan aan ku tagna xerada nagu helinayo cazaam carafaad oo aad taqaanaan islamarkaana ah wakiil wareedka idaacadda islaamiga andalus ee wilaayada islaamiga ee gedo dabcanna xilliga ayadaa goobjoog ahaa oo ku sugnaa degmadan ceelcadde cazaam kusoo dhow idaacadda andalus kadib waxaad faahfaahin naga siisaa howlgalkaas maadaamaad degmada ku sugnayd xilliga ayada ah qaabkii uu u dhacay bal faahfaahin naga sii aad baad mahadsantahay xasaanow hadda waxaan ku soo nahay meeshii macarkada weyn ee ka dhacday degmada ceelcadde xeradii gaalada salibiyiinta kenya ee lagu xasuuqay markaay dhacdana shan iyo tobanka bishii januari laba kun toban iyo lixdii ayay ahayd xasaanow macarkadan degmada ceelcadde waxay oga dhigneyd taariikhii magac weyn baa ugu bax magaalada ceelcadde sida aan la socno waxaan goobjoogahaa markan xeradan dagaalka uu ka dhacayay adinkaad waxaad imaadeen meeshan hadda toban sano ka bacdi aad imaadeen laakiin xeradan maalinkaa nimaaday baktiga halkaas u daahsanaa kenyaatiga markii dagaalka macrakada ay bilaabanaysay xaggee joogtaada si gaara si gaar ahaan waxaan joognay magaaladan ku sugnayn gudaha magaaladaan ku sugnayn kadib waxaa xigtay camiladii istishaadiyada inay dhacdo kadib waxaa bilaabatay markaa weerarkii hujuumkii muddo saacada ah xabadda ay socotay hardis badan uu dhacay kadib allah fadigii waxaan dareenay hugun iyo xiin badan baan dareenay baawur waxaana soo gashay markaa nooca loo yaqaano kufarow oo baawurta gaggaaban ah oo digsiyaasha ku socda oo ani digsiyada ku socdaana soo gashay mid magaalo dhexdeeda lagu gubay laba qaaran dhexda hore oo lagu soo gubay mid tawa asagana meel labaatan kilomitr u jirto ayaa lagu gubay gaarigaas waa gaarigaan dhihi karno ugu baxsa la dhihi karo waa midka labaatan kilomitr lagu gubi waayo halkaasi walaalaha mujaadiinta u dhigeen miino lafadeegii waa gaariga ladha wuu baxsaday oo xeradaasuu ka baxsaday oo la dhihi karo cadowga ula- ula dheeraaday taas marka eh, waxay muujinaysaa in wax ka baxsada cadowga oo gaadiid aysan jirin haa waxay muujinaysaa taas in meeshaas ee, hasiimo culus ay kasoo gaartay inta kalena waxna gacanta mujaahidiinta ay u galeen ee, rasaas iyo qiimo badana laga helay Ee, xasaan waxaa kaloo aan goobjoog u ahaa goobtan hadda aan ku sugannahay waa goobtii taliska ciidanka raashin baa laga qaadanayay rasaas baa laga qaadanayay waxaad aragtay waxaa ka dhisnaa ay sheegtay endhooyin waaweyn baa ka dhisnaa hadda wax ciid bay noqdeen laakiin markaas waxaa ka dhisnaa ay sheeg difaacyo waaweyn oo geeda leh oo dhulka hoostiisa dhisnaa maxaa burburiyey marka difaacyadaas difacyadii ee, waxaa ku- biraaq shub baa ku jiray dadku way kala baxeen qaarna camaliyadii ishaadiya burburisay saas darteed baa marka dhulka hadda waxaad moodaa aahaarta way muuqataa ee, baabuurtii waad arkaysaan oo hadda baabuur badan baa hadda aad meeshan aad ku aragteen waliba aad dhahdeen hadda xeradii waa soo mari weyne waa ka daaladhaden xitaa geedi oo aan marka hadda ku ooli jirin baa hadda dib u baxay waxay noqotay goob dalxiis ah cid kastoo celcada imaado xerada kenyaati xagee ku taalla baa ku leeyahay cid kastoo magaala marta imaado waa la imaadaa oo ha- jidkan hadda arkaysid dalxiis baa lagu imaadaa sida arkaysaan hadda magaaladan waa magaalo taariikhi ah oo ku caanbaxday dagaalkii ceelcadde ka hor iyadoo magacaa lahayd haddana magaceeda haddana wuxuu sii noqday magac weyn oo magacyada adduunka hadda meesha lagu aqoonsayay waaya ceel cadde iyo taariikhdeeda iyo dabcan dib aan usoo laaban doonaa waxaan rabaa marka inaan siiyo ismaaciil salaad guuleed oo eh, qayb ka ah wariyaasha halkan soo booqda ismaaciil kusoo dhow idaacadda andalus kadib hore u gal maxaa kuu muuqanhayo saaka indhahaada ay qabteen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن حسان غورنتي وما سنتهي إن سيدو كلا ولا لها عبد الفتاح أو محسن إيو عزام أو يقولنا لجوغنا ويمهسيهين إن حسان وأنه وحنا هاي ضد إن dalxiisayaal oo soo booqday ceelcadde Een, camaliyadii ceelcadde ama macrakadii ceelcadde een, horta markii ay dhacaysay anigu waxaan joogay een, wilaayada galgaduud haddana een, macrakadaas waxaa laga joogaa muddo toban sana sida walaaluhu ay hore u sheegeen oo shan iyo tobankii janawari labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa dhacday runtii ceelcadde waa sida cazaam uu sheegay waa macraka caan ah oo hadda adduunka meel walba laga ogyahay oo markaad internetka geshid haddaad ku qortid dagaalkii celcadde si waxaa kuu soo boodaya taariikhdii iyo waxyaabihii laga qoray Een, saaka u dambeyso internetka aan ka baarayay runtii waxa laga qoray waa aaday u badan yihiin Een, alxamdulilahi rabbilcaalamiin een, xasaan oo wax badan annagu wariyaalaan nahay mar walba dadku waxaan dhahnaa een, cadowgii halkaasaa lagu xasuuqay muslimiinta ha ku ee, indho qabowsadaan annaga ayaa saaka ku indho qabowsanay wixii meeshaan toban sano ka hor ka dhacay yacni meeshaan xeradan sida walaaluha ay hore u tilmaameen waa xero aad iyo aad u weyn waxaa la odhan karaa een, ciidankii gaalada ahaa ee saliibiyiinta ahaa ee halkan joogay iyo jabkii ilaahay u geystay wax yacni laga sheekayn kara maaha waxaa isdhihi kartaa yacni cadowgan malaa'ig miyaa la dagaalantay yacni waxaa meeshan halaag loogu geystay runtii waxyaabaha cajabta i geliya xasaano waxaa ka mid ah een, taangiyadii halkan cadowga laga gubay oo markii aan aragnay taangiyadii iyo wixii saarnaa oo askar ah oo rasaas ah oo meelihii xataa ay ku fadhiya wixii dhan waa isku wada basbeeleen Een, lafihii askartii kenyaatiga oo waaweyninka ka batay ayaa taangiyadii dhex yaalla yacni aathaar muuqato oo aan ka baaba'in waxaa kaloo xerada ku aragnay gaadiidkii cadowga oo nuuc walba leh kuwo waaweyn kuwo dabaabaada kuwo yaryar oo intuba ay halkan een, daadsan yihiin iyagoo la gubay oo basbeelay waxaa kaloo aragnay taliskii meesha u ahayd oo runtii hadda iyaduna een, tirtirantay cazaama ka sheekeeyey marka runtii waa wax cajaa'ib leh oo wax la yaab leh ayaa maanta inta ku aragnay Een, dagaalkii celcadda runtii sida een, hore loo wariyey in ka badan ilaa laba boqol oo askari oo kenyaati ah ayaa halkan lagu dilay xasaanow dowladda kenya xitaa ay qiratay in askartii een, xerada ka joogtay oo afar boqol ku dhoweyd inay maanta nolol iyo geeri midna aan lagu hayn marka laga reebo kuwa een, maxaabiis ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira oo mararka qaar fariimo soo dira intii kale nolol iyo geeri laguma hayo waxyaabaha oo yacni shacabka nasaarada kenya ay markii dowladoodu ay la garamayaan ay yiraahdaan war ciidankii ceelcadde meel ku sheega geeri iyo nolol taasaa loo soo qaataa runtii meeshani waa meel yacni ka mid ah meelaha muslimiinta maantay ee ay ku ildogsanayaan waxaan la soconnaa meelo badan oo gaalada saliibiyiinta lagu jebiyey ayaa adduunka ku yaala oo afghanistaan ay ka mid tahay oo soomaaliya ay ka mid tahay soomaaliya marka meelaha ugu waaweyn ee cadowga maalin qura intaa looga dilay oo jabka intaa la-eg looga geystay ayaa ceelcaddo ka mid tahay meelo kalena waa ay jiraan waxyaaba cajaa'ib leh oo yacni qofka muslimka markuu arko uu ku ilqaboobsanayo ayaa halkan ku aragnay xasaanow ismaaciil intaada ka bixin dabcan sidaad hore u sheegtay dagaalka ceelcadda markuu dhacay warbaahinta oo dhan baa hal mar isla wada qeylisay waxaa loo tabiyey si aan horey loogu tabin macarikooyinkii dhici jiray maxaa keenay in macarikadan ceelcadde warbaahinta ay sidaa u falaqeyso oo adduunka dhan ay qabsato iyadoo macaarig kale oo ka horeysay oo dhacday aan tabin jirnay maxay kaga duwan tahay macaarigta dhici jiray oo sidaa in loo buubuunay ama warbaahinta ay u qaadato maxaa keenay
xasaanow su-aashaasi waa su-aal mudan in laga jawaabo xilligii macrakadii ceelcadde ay dhacaysay yacni waa waxay ahayd bilowgii duulaankii ciidamada kenyaatiga ay kusoo qaadeen qayba ka mida wilaayaadka soomaaliya markaas ka hor waxay hore uga soo duuleen magaalada kismaayo iyo jubbooyinka laakiin gado waxay ahayd xiliyadaas xiliyo u dhow ayay kusoo duuleen runtiina markii ay soo duuleen halkan fariisinay ka samaysteen oo waata ay ku faanayeen oo ay lahaayeen gada meelo muhiima ayaan ka tagnay oo runtii markaasi aad ayay carcar u hayeen ciidamada kenyaatiga iyo dowladooduba aad ayay arrimaha soomaaliya iyo duulaanka uga hadlayeen laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa jab iyo hasiime ku riday runtii waxaysan filanayn ayay halkan kala kulmeen maxaa keenay ayaa la is oran karaa in macrakadan ay sidan caan u noqoto oo warbaahintu ay ka hadlaan waxaa keenay ayaa la oran karaa xasaanow yacni wax aan la filanayn ayaa halkan ka dhacay dowladda kenya maysan filanayn in ciidankooda oo tirada la eg in hal maalin oo qura halkan lagu xasuuqo jabka intaa la eg uu gaaro yacni ay ka dhalato in shacabkii kenyaatiga ay kacaan oo ay dhahaan war ciidamadii iyo wiilasheenii soomaaliya loo diray meel ku sheega yacni marka waxay noqotay hasiime allah subxaanah wa tacaala uu cadowga allah ku riday ee saliibiyiinta ah iyo isqaadqaadkoodii iyo kibirkoodii iyo duulaankii ay ku soo qaadeen gobolkan gado iyo guud ahaanba soomaaliya ayaa mar qura halkaasi ku jaba taasina wax badan baa ka dhashay oo ay ka mid tahay in xataa deegaano kale oo gado ay kaga sugnaayeen ay ka cararaan in xitaa markii dambe ay is uruuriyaan inay joojiyaan lagu fidsigii iyo inay deegaano kale u hanqaltaagaan in duulaankoodii xataa uu gawaabsi noqdo dib u gurto yacni wax badan oo hadda dowladda kenya ay yacni cashir ka qaadatay ayaa halkan ka dhacay ismaaciil salaad guuleed ayuu kaasi ahaa markan waxaan dib ugu laabanayaa cabdifitaax abuu muxsin cabdifitaax qaybihii dambe ee wareysigan ayaan soo gaarnay xerada markaan soo galnay waxaan ku arkahayay adiga oo taangiyada meel bakbaqa ka fiirinhayo oo isha oola raacahaya qofna markuu meel imaado ama nin weriya markuu meesha imaado oo meel uu soo booqdo waxyaaba aathaar ku reeba inkastoo waxa dhan aathaar ay tahay oo ay reebayso haddana waxyaaba soo jiitaa jiro marka gaadiidkaad aad uga mashquulsanayd markaan ku arkahayay maxaa si gaara oga xambaartay xeradan aad baad u mahadsan tahay walaalka abuu xasaan gaaladan waxay soo qaateen gaadiid aan la yaabay oo in uu bir yahay inuu dhagax yahay aadan kala aqoon ha iyo xooggiisa haddana allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa ayaa halkan ka soo daahirtay iyo in allah uu yahay mid ka awood badan khalqigiisa oo idil birahaas ay soo samaysteen iyo gaashaankaas intaas la eg ciidahaas ay tuureen kadibna way jabeen allahna wuu noo sheegayo laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin oo min waraa'i judur gaalada inay fulayaal yihiin oo dhufeysyo iyo guryo gadaashood ka soo dagaalamaan ayuu noo sheegay allahna wuxuu noo sheegay inuu jebinayo marka meeshaan waxaan dhihi karnaa abu xasaano waxaa ka dhacday ama ka soo daahirtay mid ka mid ah mucjizaadka allah oo quwaddiisa ku soo muujiyey muslimiintuna waxay u tahay wax ay ku diirsadaan oo kalsooni ay ka sii qaadaan diintoodana ay ku dhegnaadaan ayna ogaanayaan in allah subxaanahu wa tacaala had iyo goor uu garab taagan yahay gaaladuna wax walba hadday soo qaadato ay u qoran tahay hasiimo iyo jab ay u qoran tahay
aad buu mahadsan yahay cabdifitaax abuumuxsin ayuu kaasi ahaa qaybihii ugu dambeeyey ayaan markaan isa soo gaarnay waxaan dib ugu laabanaya cazaam carafaad oo sidaan hore u sheegayba xilligaas goobjoog aha degmada celcadde taariikh badanna xambaaray cazaam waxaan ognahay markii macrakadan ay dhacday in cadowga sida ismaaciil qayb ka mida uu ka shanqariyey in cadowga meelo badan oo ka mida wilaayada ama gobolkan gado ay ka gurteen oo ay ka guureen marka maadaama aad goobjoog ahayd xilligaas gobolka aad ku sugneed maxaad ka xusi kartaa jabka intaa leeg ee cadowga gaaray meelaha ay ka baxeen iyo ahaartii weerarkan uu ku reebay aad baad mahadsantahay xasaanow sidaan la soconna hadda waxaa ku sugannahay degmada celcadee xarunta wilaayada islaamiga gedo gaar ahaan goobtii lagu xasuuqay ciidamada sirbiyiinta kenya dagaalka celcado cadowga yani inuu dib gurasho uu sameeyo ama argagax iyo fariir uu ku dhaco horta allah fadligii meelo badan bay ka baxeen sidaan la socona degmada baardheer ayadan horta way ku sugnaayeen way kasoo baxeen meelo kale ayadana la tarako ciidanka kenya oo ku sugnaayeen ay ka deganaayeen dib ay uga baxeen faafaxdhoon sidoo kaleeto oo iyadana kamid ah gobolka gedo meelaha goobaha istaraatiijiga kamid ah ayadana way ka baxeen xagga ceelwaq marka aadno ayadana waxawaay buusaar oo iyadana degmada ceelwaq hoosagto iyadana way ka baxeen oo ay dhankaas way dib uga gurteen sidoo kale waxaa kamid ah meel yara khadiijo xaaji oo dhanka xadudbaanaadka xaggeeda xigto ayadana ay ka degnaayeen oo dulaadka deegaanka ee gadondhuwe ayadana waa waa ay ka baxeen macarakadaas ceelcado markii dhaxday hanfariirka iyo argagixii ku dhacay darteed bay uga baxeen goobahaan kuu sheegay ee kenyo waxay kala kulantay gobolka gad waxayna filinayn aad buu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa cazaam carafaad waxaan sidoo kale bacdallaahi u mahad celinaya ismaaciil salaad guuleed iyo cabdifitaax abu muxsin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu walikhlaasu daacina waddayaanu raacina صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raatraaca toddobaadka qaybihiisii dhaxana waan soo gaarnay sidee sanadkan kun afar boqol toddobiy afartanka hijri ugu qabsoomay degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada baay tartankii mimbaru dacwa ee sanad kasta bisha dulxija uu qabto maktabka dacwada imisa arday ayaa ka qayb gashay qaabka uu u dhacay tartankaas iyo xaflad heer sare ah oo loo qabtay guulaystayaasha waxaa warbixintan ku eegi doonaa bashiir muxiidiin abu ayman
النجاح وأقبل والسعد حل ليكمل فمبارك ومبارك يسعى لتبقى الأفضل mimbaru dacwa waa halkudhiga iyo magaca uu xambaarsan yahay mashruuca qoonkororsi ah oo muddo sannada ka hor uu soo kordhiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ah mashruuc bulshada wilaayaadka loogu talagalay in lagu nashaadgeliyo dhanka kalena bannaanka loo keeno heerkooda waxbarasho tartankii xifdiga mutuunta ee looga bartay bisha dulxij wuxuu sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri mimbaru dacwa uu soo bandhigay ilaa lix kitaab oo uu tartamaha ka dooranayay shan kitaab waxayna kutubtu ay kala ahaayeen kow kitaabka caqiidada ee sulamul wusuul labo boqolka xadiid ee ugu horeeya kitaabka cumdatul axkaam saddex kitaabka fiqiga ee alqawaacid alfiqiy linaasir assacdi afar kitaabka naxwaha mulxatul icraab boqolka beed ee ugu horeeya shan kitaabka faatixatul aadaab ee suhdiga lix laamiyatu ibnu wardi ka hor tartanka iyo inta uu socday isku diyaarintiisa waxaa andalus la hadlay qaar ka mid ah ardaydii sannadkan isu soo diiwaangeliyey iyaga oo soo bandhigay diyaargarowgooda tartankaasi aan eegno marka hore qaybta ragga isku diyaariyey tartanka haa huwa maktabu dacwati yaftaxu lishabaab يفتح للشباب باب المسابقة في حفظ المتون والعلوم الشرعية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شعارنا علم وإتقان وفهم وإمعان أضاء القلوب بنور الهدى كالقمر المنير بليل دجى أيا هب الشباب لنيل المنى لنقطع أشواطا بجهد سما لقيد النكوت بوقت الشباب من غير ندام لوقت مضى ونعلم أن العلم نور القلوب وروح الحياة فبالعلم سبق من سبق وبالجهل سقط من سقط فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلم هو الذي يربط العباد بخالقهم فإذا عرفوا عبدوه حق عبادته فالعالم العامل هو أتقى الناس وأخشاهم لله إنما يخشى الله من عباده العلماء والمسابقة في العلم وسيلة من أهم وسائل العلم وأكثرها فائدة وندعو الشباب إلى الاغتنام من الفرص المتاحة لهم لا سيما فرصة الشباب التي هي أهم عمر الإنسان وقد اغتر فيها كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فلا تضيعوها رحمكم الله فتضيعوا أعماركم فإنه لا يعود ما فات ولا يحيا من مات ولا يشب من شاب وأقول للمتسابقين طبتم وطاب ممشاكم أخلصوا الأعمال لله وابتعدوا من الحسد فإنه أكال للأعمال ومحبط للأعمال علمي وإيماني ثوبي فأجملني صدقي وإحساني بردي فغطاني بري وعفافي حصني ووقاني منبري فناداني حقق آمالي ربي يسائلني ما فات أعمالي في جنة عدن أنهارها تجري يا صاحب الهمة العالية أتعلم أن همة الرجال إذا صحبها عزم تهدم الجبال وأن الإنسان يحفظ على قدر همته هاكم منا يا مكتب الدعوة التحايا والتهاني على سعيكم المشكور وجهدكم الفعال وسبق اختراعكم المثمار ها أنتم تسمو بمنابر الإسماع ودعاتكم تعلو بأماكن الإلقاء ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأحمد عبد القادر علي كان ميد أرددي حلقات كعلمي هدنا أرددي وترتميسي سنة كان متسابقين تأهو مسابقة حفظ المتون وقبني مكتب منبر الدعوة إلى الله عز وجل متونtaas oo laga qabanayo tartankooda wilaayaadka dhammaan annagana maanta waxaan ka soconaa wilaaya islaamiga ee baay waxaan u rajeynaynaa walaalaha ka qaybgalaya dhammaan wilaayaadka guul ay u rajeynaa gaar ahaan wilaayadana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa safi alambiya walmursaliin mahad alla kadib magacaygu waa miqdaad ibraahim anoo ka mid ah ardayda wax ka barata xalaqaadka masaajidda fulay waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijka membaru dacwa ilallaahi waxaan ku jirnaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo uun diyaargaroweyno musaabaqada membaru dacwa ilallaahi ani nafteyda waxaan doortay shan kitaab oo kale ah mulxatulicraab alqawaacid ulfiqhi cimdatulaxkaam lamiit min alwurdi iyo sulam alusuul insha allah guud ahaan walaayaadka dhan waxaan u rajeynayaa guul gaar ahaan walaayada bay waxaan u rajeynayaa inuu alle kaalmaha hore geliyo sidoo kale markana aan eegno dowrka gabdhihii isku diyaarinayay tartankii mimbaru dacwa anigoo magacaygu yahay khadaro sheekh maxamuud yuusuf ka socota mu'asasada ricaaya liqismi alcaali kana mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada baay gaar ahaan degmada buula fulaay sanadkan waxaan halkan isugu diyaarinaynaa tartan uu qabanayo maktabka dacwada ee mimbaru dacwa ilallaahi casa wajal waxaana kaga qayb qaadanayaa shan kutub oo kale ah faatixat alaadaab cumdat alaxkaam laamiyat ibni ward mulxat alicraab qawaacid alfiqiya waxaan allah subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo tartanka sidoo kale waxaan ugu baaqayaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada iyo wilaayaadka kaleba inay sanadkan sanadkiisa kasoo qayb qaataan tartanka waxaan rabaa halka inaan kasoo jeediyo tixyaro ku saabsan maktabkayada iyo mu'asasadayada waxaan leeyahay diin barashaa dariiqsamo daruur weya la diirsado dowla toosan ugu imaaw wilaayaadka islaamka dulli weeyaan kufriguye cisi weeyaan diintuye degdeg ku baro diintaada aakhirad ku badbaade degdeg ku baro diintaada adduunyaad ku dhiibaane maktabkeena addacwa waa maktab lagu faa'iiday dantiisuna tahay faafinta dacwaada dulli weeyaan jahilnimo dahab weeye aqoontuye haka daahin degdeg ku gaar mu'asasadeena ricaaya haka daahin degdeg ku gaar mu'asasadeena ricaaya بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي سلمى مختار محمد من سكان مدينة بولفولا وقد شرفني الله هذا العام بالمشاركة في مسابقة منبر الدعوة إلى الله ممثلة لمعهد الرعاية القسم العالي إن شعوري بالفرح لا يمكن وصفه أو حصره أتقدم بجزيل الشكر لإدارة ولاية باية الإسلامية كما أشكر القائمين على مسابقة منبر الدعوة إلى الله وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء لقد منحتمونا الثقة بأننا قادرون على حفظ ديننا والاعتزاز به ونرجو منكم أن تكرروا لنا مثل هذه المسابقات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام أنا طالبة من طالبات معهد القرببة في محافظة فلاج اسمي عائشة إبراهيم آدم أنا من بنات المتسابقات منبر الدعوة إلى الله في هذه السنة ألف أربعمائة سبعة وأربعون هجري وأتسبق خمس كتاب وهم عمدة الأحكام كلامية الورد قواعد الفقه سلم الوصول إلى علم الأصول منحة الإعراب وأرجو الفوز ولإخواتي إن شاء الله أشكر مديرنا الفاضل الأستاذ عبد الله هفو لمعهد القرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية معهدنا من أفضل المعاهد يا قرطبة مضرب الأمثال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معهدنا ينادي ضلائع الشباب هلموا هلموا مقادير السحاب بالعلم والإيمان معهدنا ينادي بالرشد والتعليم معهدنا ينادي ولمعلمين الذين بذلوا جهدا كبيرا في تربيتنا وتعليمنا وأشكر أيضا لوالدينا الأعزاء وأشكر أيضا لجنة هذه المسابقة مسابقة الثقافة والتعليمية وأشكر لولاية باية الإسلامية بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي رمان حسين كسعت معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية وترتميسو منبر الدعوة oo sanadkan kuna afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ku tartamayaa shan kitaab oo kale ah faatixat ulaadaab qawaacid ulfiqi laamiyat ibn ulwardi sulam ulwusuul milxat ulicraab waxaan rajaynayaa guul walaalaygan waxaan u rajaynayaa guul insha allah من بعد أمر إلهي حزتم طموحا مذهلا فامضي إلى العلياء دوما بغير تململا فامضي إلى العلياء دوما بغير تململا أتى النجاح
sanadkan lix iyo toban arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa ka qayb galay tartanka mimbaru dacwa ilallaah kuwaasoo ka kala socday goobaha waxbarasho ee kala ah alricaaya macadka qurduba mu'asasada annajaax iyo rag ka socday xalaqaadka masaajidda magaalada buulafullaay aan eegno qayb ka mid ah tartankii mimbaru dacwa ee ragga u dhexeeyey ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد
مسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخاطئ الإكراه والنسيان أسقاطه معبود الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدان وينتفي التأثيم عنه والزلال ومن مسائله الأحكام في التبا يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا وراد حكم من الشرع الشريف لم يحاد جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عادد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد السؤال الثاني خبر الإكرام والنسيان إلى أبداء الخسران مع المالي إلى أبداء الخسران مع المالي والخطأ والإكراه والنسيان أسقاطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التباع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا وراد حكم من الشرع الشريف لم يحاد معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه
markana aan eegno qaabka uu socday tartankii u dhexeeyey gabdhaha wax ka barta goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada buulafulaay سؤال كواد من راسه اعتزل ذكر الأغاني والغزل اعتذر ذكر الأغاني والغزل وعقل الفصل وجاني من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الكلمات إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن السجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين يشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق tartan xiiso iyo xamaasad badan oo muddo socday kadib waxaa la soo gaaray wakhtigii gebagabada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaana u istaagay diyaarinta xaflad heer sare ah oo lagu shaacinayey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay waxaana goobjoog ah xafladdaas oo lagu casuumay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh mukhtaar maxamed cusmaan sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kelimad qayamana ka jeeday goobta ayaa ka hadlay fadliga cilmiga isagoo si aada u bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee dumarka muslimaadka ee magaalada buulafulaay
cilmigu walaalayaal may wahaa ariiqun cadiimun ila aljanna jid wiin oo jannaado ka jeeyow waa ti xadiidkii haduunmaraani imaamka nin sheegay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ha cilmahoobaad barashahood isgalla jidjinahda ilahay kii ka dhambale cilmaganan ka caalimka ee bulshada dhartiya maykay nuurakay walaalayaal oo maylaraay ummatuku nuursadaas waay ha nuur ummatuku nuursadaas waay cilmaga walaalayaal may wahee dadkanan ka cilmaga barada bulshada dhartiya ka dhaha jira ilaahay quluubto may dhehgeliyee jeelan ilaahayaa dhehgeliye ahlu cilmiga dadka jeeladan waay in aladiina aamanuu wacamilu saalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wudda cilmaga walaalayaal la barado faa'iido weyn marka walaalayaal may rajeeye insha allahu magaalada unku noolno oo buulafulaay gabdhaha eedoo la baradaayo xaqiiqata maraakista goobaha ricaaya dhe sakhaawi dhe taajilwaqaar dhe alxikma dhe madaarista kale dhe gabdho eedoo la baradaayo walaalayaal har dadaaloy xafladun geega inta lah kagabagabeeyooyin ogdin may wahee wilaayaadka islaamiga mimbar addacwa ardayda gabdhaha iyo wiilasha dhiibkamada iyo mawhibida oo xifdiga habandhakan walwiin waay waa guulaha runtii wilaayada iyo maaragtay wilaayada baay iyo ka talaabsanaasoo qiibkamida waay yaa ka midata walaalayaal cilmiga sharci halbaradoy kutubta masaajidka ka dareerta beledka ka dareerta walaalayaal wal halbaradoy nan kastaba ma ilaaraayo mustawi adroogda meeli adroogda ka balaaw maanan kasta hoba aykii badana kaskastay qaaday sida hadiska nabagaan hadda lama aayadood lay qaaday bas geeg bere kooy hadda lama aayadood lay qaaday nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka oo goobjoog ahaa xafladii gebagabada tartankii mimbaru dacwa ilallaah ayaa kelimadan goobta ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله محدك والليلة إلهي سبحانه وتعالى أولا والد المسلمين نعم تربلا هذه أنتري أن أنكو أبو كرنان أنك نعمي marlamaad ilaahay mahadsiiyey subxaanahu wa tacaala ee waafajiintiisana waafajiyey xafladaas oo gebagabada ah oo lagu gebagabeeyo dacwatulminbari ilallaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalama xadiidka saxiixa ee mucaawiya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin taasna baa ka horjeeda laakiin ilaahay waafajiyo oo ilaahay kheyrla doono diinta fahamsiiye may baa ka horjeeda laakiin ilaahay khayran la doono diinka ma fahamsiiyo wali diinta ilmaga barashadiis iyo fawaa'id ekajari iyo ahmadiyo ahmiyadiyeeda dhata culammada hadin ku warramay sheekh mukhtaar faasafayna kala dhaaraday ugu dambeynna waxaa madasha looga dhawaaqay natiijada tartanka iyo sida ay tartamayaasha u kala galeen kaalmaha waxaana goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino iyo dhiirigelin gaar ah oo loogu talagalay barnaamijku barnaamijka dacwa ila allahi tacaala bidowlata thaaniya sanadkii lamaad oo lagu abdaw marka nimankii faa'iideen kaalin koowaad kaalin lamaad kaalin saddexaad kaalin afaraada jirta marka dadka haba si natiijadii wata ee sheege haba waliga mutaysideen ee sheege oo marna jawaais inaan tala gani dan walba inuu sugo insha allah alfaa'is alawal faa'iska koowaad oo mimbar dacwa mayshenay laba boqol iyo konton darajat mumtaaz yeesheeni maynlaan elankaas miqdaad ibraahiim cali darajadiisa mumtaaz igu abaalmarin may la siiyey boqol iyo konton doolar ayaa mar abaalmarin haday iyo hal kutub oo qur-aan alfaa'is athaani kaalinta lamaad lama qof asal galeen cabsamed cabdullaahi maxamed iyo ibnu cabbaas maxamed axmed lamada ma sheeneen laba boqol afartan sagaal dhibi shan kaalinsan isku mid ee ka sheeneen laba boqol afartan sagaal dhibi shan ka sheeneen lamada baska darajuun abaalmarin haleen boqol iyo labaatan doolar iska jirsho lamariyo boqol iyo labaatan دولار يا هلال الفائز الثالث in lama qof asla galeen labada qof mi waa ruqiya maxamed sheekh xasan iyo axmed cabdulqaadir xaaj iyoon ma sheene laba boqol afartan iyo sagaal mumtaaza ruqiya mumtaaza axmed cabdulqaadir mumtaaz may abaalmarin haleen boqol doolar oo isa jira الفائز الرابع هو عائشة إبراهيم آدم عائشة إبراهيم آدم ممتازة إيو أحمد معلم إسحاق مشينا لو بقول أفرتين تضبط لو بقول أفرتين تضبط ممتازة عائشة أحمد ممتاز عائشة إبراهيم ممتازة يو أحمد معلم إسحاق سيتن دولار يا سليين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sanadkii labaad oo xiriir ah ayuu degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay ka dhacay tartanka mimbaru dacwa kaasoo dalabatul cilmiga ay ku soo bandhigayaan heerkooda waxbarasho maadaama ay dhiirigelin ka heleen mas-uuliyiinta maktabka dacwada gebagabadii cilmigu waa iftiin iyo hanti aan dhammaanayn waa aaladda ugu muhiimsan ee qofka ka caawisa inuu kala garto xaqa iyo baadilka horumaryo noloshiisa una adeego bulshada diinta islaamka iyo guud ahaan bulshada muslimku waxay qiimayn weyn siiyaan cilmiga iyo dadka bartay bulshooyinka cilmiga qiimeeya waxay gaaraan horumar sharaf iyo xasiloonni sidaas darteed raadinta cilmigu waa waajib iyo maalgashi qiimo leh oo qof kasta looga baahan yahay
فمبارك ومبارك يسعى لتبقى الأفضل أتى النجاح بصابر فالصبر دوما أجمل من بعد أمر إلهي حس طموحا مذهلا
aad buu u mahadsan yahay bashiir muxiidiin abu ayman ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhagaysateen waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu